dowladda maraykanka ayaa duulaan qaatay in ka badan labaatan sano waxa ay ku joogtay dalka muslimka ah ee afghanistan iyadoona halkaasi ka waday dagaal shareeca la dirirnimo oo ay ku soo qaaday shareecada islaamka iyo mujaahidiinta reer afghanistan ee ku sugnaan dhulkooda kuna dhaqmayay diinta suuban ee islaamka kumanaan askar ameerikaan ah hub iyo dabaabaad tiro badan iyo diyaarado dagaal oo lagu sii daray qab iyo isla weynin ayay dowladda maraykanka ku soo gashay dalka afghanistan iyadoona doonaysa in ay dalka qabsato kana hirgelisa maamul dabadhilif ah oo iyada daacad u ah kana shaqeeya masaalixdeeda una guntada raaligelinteeda shacabka muslimka ah ee reer afghanistan oo ay wehelinayaan mujaahidiintooda imaarada islaamiga ah ayaa isagana dhankiisa waxa uu duulaankani kala hortagay iska caabin iyo ubabacdhigid iyo in aanay maraykanka u rumoobin riyooyinkiisa dhalanteedka ah iyo in aysan afghanistan noqonin luqmo fudud oo uu maraykanka iska ruugo muddo laba toban sanaale ka badan ayay labada dhinac ku jireen dagaallo toos ah iyo kuwo dadban labadaba afghanistan oo taariikh ahaanba ku suntan meel lagu sandulleeyo soo duulaha ayaana ciidamadii soo duulayaasha ahaa ee ameerikaanka waxaa lagu dhadhansiiyey dacar qaraar iyagoona lagu sandulleeyey fagaarayaasha dagaalka ee dalkani muslimka ah waxyaabihii uu maraykanka aadka ugu ictimaaday dagaalkii uu kaga jiray dalka afghanistan waa siyaasadda alxarbu bilwakaalah oo ka dhigan in la askareeyo ciidamo asal ahaan u dhashay dalka uu markaasi dagaalka ka wado iyo kuwo calooshood u shaqaystayaal ah oo meelo kale ka soo jeeda islamarkaana lagu shuba jaxiimada dagaalka xaab iyo xaabana looga dhiga dabka iska hor imaadyada maraykanka ayaana dalka afghanistan ka hirgeliyey maamul isaga taabacsan oo danaha washington daacad u ah waxa uu sidoo kale dalka ka samaystay kumanaan askar iyo saraakiil ah oo u dhashay dalka afghanistan balse ka barbar dagaalamaya ameerikaanka kana amar qaata saraakiisha maraykanka intaba uu maraykanka dalka afghanistan ka waday duulaankiisa cadowtooyo waxa ay xubnahan ahaayeen kuwo ka barbar dagaalamaya askarta ameerikaanka xabadoodana ku ridaya mujaahidiinta ay isku jinsiyadda yihiin islamarkaana ay la wadaagaan afghaaninimada iyo u dhalashada hal dal labaatan sano kadib maraykanka ayaa ka quustay duulaankiisii dalka afghanistan waxa uuna ku qancay ciidamadiisa iyo kuwa afghaaniyiinta ah ee raacsanba in aanay wax guul ah soo hoyin karin intaba mujaahidiinta imaarada islaamiga ah ee afghanistan ay jeenaqaarsan yihiin hubkooda ayna ku dheggan yihiin mabaadi'dooda jihaadeed ee u meerinaysa in ay difaacdaan dalkooda iskana caabiyaan soo duulaha ku soo duulay ee raba in uu qabsada dhulkooda baabi'iyana diintooda iyo muqadasaadkooda bishii agosta ee sanadkii labada kun kow iyo labaatanka maraykanka ayaa si kama dambeys ah ooga ruqaansaday dalka afghanistan askarigii ugu dambeeyey ee ameerikaan ah ayaana maalintii ay agosta ahayd soddon iyo kow ka baxay magaalada kaabul ee caasimadda dalka afghanistan waxaa markani meel cidlo ah ku soo dhacay kumanaankii askarta ahaa ee u dhashay dalka afghanistan balse ka barbar dagaalamayay ameerikaanka xabaddana ku ridaayey mujaahidiinta imaarada islaamiga ah tiro aad u badan oo cutubyadani ka mid ah waxa ay ka soo laabteen mabdii ay u dirirayeen cafis wadareed ayayna kala kulmeen imaarada islaamiga ah iyo hoggaankeeda laakiinse dhinaca kale waxaa jiray askar iyo saraakiil cararay islamarkaana raacay askartii ameerikaanka ahayd ee firxadka ahaa amaba ka daba tegey haddaba xilligan oo laga jooga muddo afar sano ah insixaabkii maraykanka ee dalka afghanistan halkeebay ku dambeeyeen askartii taamacsanayd ciidankiisa ee afghaaniyiinta ahaa afar sano kadib maraykanka ayaa ku dhawaaqay qorshe aad oga nixiyey canaasiirtan dartiis dekanaha oga galay dalkooda iyo dadkooda xukuumadda washington ayaana dhowaan iclaamisay in xasaanaddii ay ka dhammaatay labiiyo toban kun oo askar oo afghaaniyiin ah oo soo miciinbiday maraykanka kuwaasi oo isaga la safanaa kadib markii ay imaarada islaamiga ah la wareegtay dalka afghanistan xukuumadda washington ayaana sheegtay in go'aankani ay fulintiisa bilaaban doonta bisha julaay ama luuliyo ee sanadkan labada kun shan iyo labaatanka dadkani ayaa ku andacooday in ay halis wajihi doonaan haddii ay afghanistan sii joogaan kolkii ay imaaradu la wareegaysay magaalada kaabul balse maanta kadib markii uu maraykanka ka maarmay waxa uu dardargelinayaa go'aanadii uu ugu celin lahaa dalkii ay u dhasheen balse ay dumintiisa iyo duulaankii ka dhanka ahaa qaybta ka ahaayeen go'aankan ay ku dhawaaqday xukuumadda washington ee ka fajiciyey cutubyadii daacadda u ahaa ee kala dagaalamayay dalkoodii afghanistan ayay khubarada ka hadlay waxa ay ku tilmaameen in uu yahay mid had iyo goor laga filayey maraykanka marka dib loo milicsado siyaasaddiisa uu kula dhaqmo dadka uu ciidamaysto si uu oga shaqaalaysiista dhulkooda iyo si ay u fuliyaan masaalixdiisa dhacdadan ayaa waxa ay sidoo kale bannaanka keenaysaa sidaba ay tilmaamayso shabakadda yaqiin oo qodobkan falanqayn ka qortay sida ay dowladaha reer galbeedka u arkaan ciidamada aanan u dhalan dalkooda islamarkaana ay ka ciidamaystaan gudaha meelaha ay duulaanka ku joogaan si ay u yareeyaan khasaarihii dhimasho iyo kii dhaawac ee gaari lahaa ciidankooda qoraaga cabdulaahi khasinaawi oo qodobkani qormo ka qoray ayaa waxa uu leeyahay awoodaha galbeedku ma ilaashadaan cumuladooda kadib marka uu dhammaada doorkooda ama sababtii loo sameeyey balse waa ay iska fogeeyaan oo dhulka ayay ku jiidaan sidaba hadda ku dhacday ciidamadii uu maraykanku ka samaystay dalka afghanistan kuwani waxa ay maleynayeen markii ay ka dirirayeen dalkooda inuu maraykanka abaalmarin doono kuna ammaani doono isgarabtaaggooda duulaankiisa laakiinse xaqiiqada ayaa middan aad uga fogaatay xilliganna waxaa loo celinayaa dalkooda kadib markii uu maraykanka wax faa'iide ah ka waayey kani waa cashir mudan in si dhab ah loo fahmo maraykanka iyo dowladaha galbeedka iyo dowlad weliba oo ku duusha dal waxaa caado u ah in ay ka takhallusto cumaladeeda kadib marka ay dakano geliso danteedana ay ka gaarto walaha iyo daacadnimada la siiya soo duulana waa mid laga dhaxlo oo keliya dullinimo islamarkaana aanan soo jiidaynin wax karaamo ah sidaba ay ina baraysa dhacdadan maanta horteenna taallo ayuu sidoo kale leeyahay cabdulaahi khasnaawi soomaaliya ayaa ka mid ah dalalka uu maraykanka duulaanka shareeca la dirirnimo ka wado kumanaan ciidamo soomaali ah ayuuna soo tababartaa tabantaabiya kana taakuleeyaa dhanka dhaqaalaha si uu ugu gaaro yoolalkiisa iyo si uu ugu adeegsado fulinta ajandayaashiisa dhalintaasi ayaana wajahaya haddii ay sidani sii ahaadaan masiir la mid ah amaba ka liita kan ay maanta la murugsan yihiin askartii daacadda u ahaa maraykanka ee u dhashay dalka afghanistan